khilaafkaas ma aha wax hadda waxa weeyaan bilaabanaya ma aha waa wax weligiisba soo jirin haddana waxaa laba kaclaysay oo macnaha sababay dadka in ay diidaan ay ka hor yimaadaan dee ninkaa waktigiisi baa dhammaaday mida kale ciidan uma jooga meeshan oo jubbaland oo waxaweye daraawiisha uma joogto gobolka lee todobada degmada saad og tahay waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda federaalka marka asaga kudhigiisaa wuxuu didi saraakiishii dowladda federaalka ama wasiiradii in ay ka dhigaan moogtahay magaalada gobolka jubaland gaar ahaan degmada kismaayo jiraan in labaad yaraate wax wada shaqeyn oo naga dhexaysa ma jiraan maya waxaan ku wada shaqaynaynin hadee waa nin asaga kudhigiisa